faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarhka maamulka jubbaland saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay inay qabteen mootooyin loo adeegsan jiray miinooyinka khasaare ka dhashay isfasaasiin ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweyne qoorqoor oo sheegay lala xisaabtamayo golaha wasiirada maamulkiisa dowladda soomaaliya oo sheegtay inay fulisay howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo toogasho ka dhacday magaalada lyon ee dalkaasi faransiiska intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha sagaalaad san waa kowda bisha koob iyo tobanaad sanada laba labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhawaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiin doonaa faahfaahinna ayaa kasoo baxaya dil ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland wararkaan ka helayna magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in laba ruux oo la sheegay inay ahaayeen dad shacab ah halay lagu dilay xaafad ka tirsan magaaladaasi dilka ayaa waxauu si gaara uga dhacay isgoyska soomaali star ee xaafadda calal ee kismaayo islamarkaana waxaa lagu dilay laba ruux xilliga ay goobta ku sugnaayeen iyagoo lagu dhuftay rasaas dhowra goobjoogayaal ayaa ku warramay in rag dhallinyaro ah oo ku hubaysan bastoolada ay toogteen labada ruux kadibna ay goobta ka baxsadeen oo waa luul oo iyadu halkaasi ku sugnayd ayaa sidaasi u sheegtay warbaahinta wararka ayaa intaa ku daray in ciidanka amniga xaafadda calaley ay ka bilaabeen howlgal lagu raadinayo raggii ka dambeeyey falkaas dilka ahay xalay ka dhacay xaafadaha magaalada kismaayo toddobaadkii hore ay ahayd markii xaafadda calaley ee kismaayo rag hubaysan ay ku dileen maamulihii shirkadda amal xarunteeda magaalada kismaayo waxaana laabaha amniga jubbaland ay weli wadaan baaritaano kale oo lagu ogaanayo cidda ka dambeysay falalkaasi saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal ay fuliyeen waa howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ka fuliyeen gobolada koonfureed ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo jubbada dhexe halkaasay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab howlgalka ayaa la sheegay in si wada jir ay u fuliyeen ururka afaraad guutada lix iyo tobanaad ee kumandos toddonob iyo ururka lixdan iyo afaraad ee guutada toddobaad qeybta lixdanaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka leego oo qiyaastii afartan iyo afar kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada weelaweyn ee gobolka shabeellada hoose saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen inay ku burburiyeen xarumo ay lacagta ku qaadi jireen al-shabaab sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen mootooyin ay al-shabaab u isticmaali jireen miinooyinka dhinaca ciidamada commandos toddonob ayaa howlgalka waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe islamarkaana howlgalkaasi ay ku beegsadeen sargaal ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidamada danab ayaa waxay sheegeen howlgalkaasi ay ku dileen sargaal dhinaca warbaahinta u qaabilsanaa al-shabaab kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cismaan dhagacadde ciidamada xoogga dalka soomaaliya howlgalka kala doon waxa ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka hase yeeshee mararka qaar weeraro kale waxay weeraro kala kulmaan xubnaha al-shabaab mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiin degmooyin ka tirsan gobolka baay ayaa lagu soo warramayaa in qarax lala beegsaday faahfaahinno ayaa laga helayaa qarax xoogan oo maalinnimadii shalay ahayd mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka degmada qasax dheere gobolka baaya koonfur galbeed soomaaliya lala eegtay qaraxaan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasay ayaa waxaa la sheegay in lala eegtay gaari teknika ay la socdeen guddoomiyaha degmada qasax dheere ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka iyo askar ilaala u ahayd dadka deegaanka ayaa soo wariyay in jugta qaraxa laga maqlay inta badan xaafadaha degmada kadibna la maqlay dhawaqa rasaas fara badan oo ay ridayeen ciidamo ka tirsan kuwa qasax dheere al-shabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda dhinaca qadka waxay ku sheegeen ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxa lala eegtay mas-uuliyiinta ugu sarraysa degmadaasina waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale shabaabka ayaa sheegtay in qaraxaasi ay ku dileen guddoomiye ku-xigeenka degmada qasax dheere oo lagu magacaabi jiray ibraahim yuusuf iyo askar ilaala u ahayd oo saarnaa gaariga qaraxu qabsaday sidoo kalena uu dhaawac soo gaaray guddoomiyihii degmadaasi weli ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kan qansax dheere oo uga hadlayaan qaraxii shalay ka dhacay magaaladaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in lala xisaabtamayo golaha wasiirada cusub ee maamulkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in xubnaha golaha wasiirada galmudug iyo hay-adaha kala duwan ee maamulkiisa loo baahan yahay inay shaqooyinka si deg dega u qabsadaan waxa uu sheegay in shuruucda kala duwan ee galmudug ay jiraan wasaarado baarlamaanka u gudbiyey kuwa aan weli u gudbin waxaana golaha baarlamaanka galmudug ugu baaqay inay la xisaabtamaan golaha wasiirada galmudug iyo hay-adaha kale ee maamulkiisa xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayuu uga mahad celiyey madaxweyne qoorqoor sida ay u meelmariyeen shuruucda kala duwan oo ay soo gudbiyeen golaha wasiirada qaar ee galmudug hadalka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu ku sheegay inay munaas waxa uu ka sheegay munaasabad uu ku saxiixayay sharci dhowr ah oo horay u maalmariyeen xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmuduga khasaare ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhashay israsaaseyn ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya israsaaseynta ayaa waxaa rag hubaysan waa rag hubaysan iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay ku dhex martay agaarka isgoyska dabka oo kala qaybiya degmooyinka howlwadaag hodan waaberi iyo waaberi gobolka banaadir goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen rag hubaysan oo watay mooto iyo ciidamo ka tirsan kuwa niisa qeybta dharcadka ay israsaaseen dhex martay waxaana ku geeriyooday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen mid ka mid a raggii hubaysnaa saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in dableyda mootada ka degtay ay rasaas ku furtay ciidanka dharcadda ee ilaalinayay kaamirooyinka wadada taasna ay dhalisay iskoorimaadka wararka ayaa waxay intaa ku daray in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen mid ka mid a raggii weerarka geystay oo dhaawaca waxaana muddo hakad la geliyey socodka dadka iyo gaadiidka walow dib ay ugu bilowdeen dhowr jeer oo hore ayaa magaalada muqdisho iskohorimaadyo ku dhex mareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo xubno ka mid a al-shabaab waxaana laamaha ammaanka soomaaliya ay sheegeen inay xoojinayaan sugidda amniga magaalada muqdisho halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibishan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internet-ka ee w w dot radio cadaado dot com iminkana akhbaaraadka dibadda togasho ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday magaalada lyon ee dalka faransiiska baadari ka tirsan diinta orarkiiska ayaa ku dhaawacmay toogasho ka dhacday magaalada lyon ee dalka faransiiska sida ay wararku sheegayaan ciidamada booliiska faransiiska ayaa sheegay ninka weerarka geystay uu goobta ka baxsaday wasaaradda arrimaha gudaha faransiiska ayaa bartiisa twitterka waa wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray in weerar halisa uu socdo laakiin ma bixin wax faahfaahin oo ku saabsan waxa dhacay waxay sheegtay in ciidamada amniga ay ku sugan yihiin goobaha waxa ay sheegtay in ciidamada amniga ay ku sugan yihiin goob isasaaseyn ka dhacday ee magaalada lyon waxaana dadka ku boorisay inay ka fogaadaan aaggaasi dhinaca kale madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuu dareensan yahay dareenka muslimiinta ee la xidhiidha sawirada foosha xun ee laga sameeyey nebigeeni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dibeshan waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo sharmaarka ah intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaada u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياح arwo baraarug general trading company
وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا carwa baraarug badankiiyo begga iyo wadnaha iyo beerka ay ku taallaa waa baraaraheenee ruux waliba ruux waliba ha beegsado dharka bilicda weynloo nuurka uu ka baxayo oo boqorraduna qaataan waa barays bakaaroo baaburaqiis ninkii raba carwa baraaroga carwa baraarog ha beegsado subuucyadiiyo baatiga xijaabkiiyo goonnada kabihiyo daruucda iyo dharka dumarka bili karaa baraarug baa diyaar le ah ha u beeri meel kale sabar iyo saraawiil shaatiyaal isbishala suudkiiyo isboortiga dharka biriimadiisiyo nooc kastood u baahnayd carwa baraarog baad ka soo helin beegso beegso hadeer gaar binacagaaga iyo sabirjo busbustayaal fanaanada cimaamadaha bilicda leh carwa baraarug bay dhex yaaleen boqolaal jumlayso waa badeeca jabane ka faa'iidaysta ka faa'iidaysta gebigiin barbariya hargeysiya boosaasiyo kismaayiyo bakaaray la socota arwooyinka bajiin iyo baarays baad u moodaa xog bareeray baa furay rabbi inuu badbaadiye bisinkiiyo burdaha yidhi baahidii dadweynaha mid daboosho weeyaan bulshadana ka haqabtiray waa badeeca jaban oo gobolada ninkii tegin degmo kii u baxayo boqolaal jumlayso oo ka faa'iidaysta gebigiin carwo baraarug general trading company
وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا carwa baraarog oo ah carwo casri ah ayaa lagaga furay bartamaha magaalada tan cadaado carwada waxay ku haysaa dharka noocyadiisa kala gedsan sida macawsaha sabarka qaali iyo raqiis macawsaha sabarjabiska binacalaawiga oo naqshado badan leh waxaa sidoo kale carwada ay ku haysaa xijaabada dumarka oo jarjar iyo daaqadaah carwa baraarog waxaad kaloo ka helaysaa ambareelooyinka shaararka iyo saraawiisha lagu dhigto iskuulka iyo dharka hay iskuulka u xidhaan gabdhuhu shaararka iyo saraawiisha waaweyn iyo yaryar ayaad ka helaysaa cimaamadaha ayaa sidoo kale diyaar ku ah carwa baraarog waxaad kaloo carwa baraarog ka helaysaa dharka isboortiska oo naqshado kala gedisan leh shaararka iyo saraawiisha waaweyn yaryar ayay sidoo kale carwada ku haysaa cimaamadaha sidoo kale dharka isboortiska oo naqshado kala gedisan leh ayay carwada diyaar kuula tahay sidoo kale carwadu waxay ku haysaa dharka dumarka gaar ahaana baatiga oo daaqadaha oo jimlaah kabaha noocyadooda kala gedisan ayaa carwada diyaar ku ah sida buudka saandalka oo ah kuwo casriga kabaha ragga kabaha dumarka iyo kabaha carruurta fiiro gaara dharka iyo kabaha carwadu ku hayso waa kuwo tayadooda aad u sarraysa oo laga keenay